assalaamu calaykum aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad nabad qabtaan maanta waxaan jeclaystay inaan isla yar eegno waxoogaa baraha bulshada platformska baraha bulshada iyo sida ay maskaxdaada u dhaawici karaan platform walba waxaa jira meel u diidada saaro dan loo sameeya baa jirta iyo gool laga lahaa marka goolka unbuu ku shaqeeya marka goolka uu ku shaqeynayo algoritmka iyo istraatiijiyadda uu ku dhisan yahay baraha bulshadii platformkaasi siduu maskaxdaada u dhaawici karaa annagoo mid mid u eegi doona iyo mid walbaba saameynta uu kugu yeelan karo anoo soo koobaya haddii aan ka bilaabo platformkan la dhao tictok oo kale tictok boqolkiiba sagaashan muuqaalada ku jiraa waxay iskugu jiraan waa soddon daqiiqo soddon ilbiriqsi baan ka wadaa iyo ka yaryihiin wixii intaa ka badan waa boqolkiiba toban awalkii hore waxaa loo sameeyey oo waayadii damba ten minutes meelaha laga dhigay wixii intaa ka horreeyey soddon skin wax ka yar umbaa loogu talagalay wax ka badan lama soo gelin jirin marka sideedaba waxaa aada looga digaa muuqaalada nooca loo yaqaano short form content ama muuqaalada aadka u yaryar ee iminka instagram reelsk oo kale youtube shortiska tiktok oo kale muuqaalada yaryar waxay dhaawacaan maskaxda qofka waxay ka dhigaan qofka qof aan joogtayn karin waxyaabaha kale tusaale qofku maanta kolkuu la qabsado inuu daawado muuqaalo soddon sakin ka yar oo kolba scroolin sameynayo oo kolba muuqaalba muuqaal u dhiibayo dhowaan qofkani male ma yeelanayo awoodu ku daawado muuqaalada dhaadheer dhib bay ku noqonaysaa inuu daawado muuqaal hal daqiiqa ah laba daqiiqo ama ka badan iska dhaaf inuu barto muuqaalo ama uu galaas galo ama uu dee saacado meel joogo ma joogi karo platformka la-aantii marka waxay deactivate ku samaysaa waxaan la odhan karaa maskaxdii biyo bixisaaba la odhan karaa waayo qofku ma ma joogtayn kara inuu wax akhriyo ma joogtayn kara inuu waxa keliya u baahan yaha waa inuu waxaan uu daawanaya ay noqdaan wax gaaban wax soddon sikin ka yar haddaan eegno platformka kale wuxuu noqon karaa instagramba dheh instagramka dadku waxay kusoo gudbiyaan boqolkiiba hal noloshooda intooda quruxda badan sagaashan iyo sagaalka kale waxaa laga yaabaa qofkan in noloshiisu burbursan tahay waxaa laga yaabaa inuu xidhiirhka eelkiisu xun yahay waxaa laga yaabaa inuu yacni dhibaatooyin nafsadeed uu la daalaa dhacayo stiil hal beresenti oo noloshiisa oo laga yaaba inuu maalintaas si fiican usoo labistay laga yaaba inuu maalinta gaari fiican soo qaatay laga yaaba inuu hotel fiican tegey hal sawiruu soo dhigay ayuu qofka soo dhigay marka qof walba oo instagramka dadka wuxuu ka dhigaa materialistic buu ka dhigaa dad walxaha qiimeeya dad ashyaadu agtooda ku weyn yihiin dad wuxuu ka dhigayaa maanta taleefonka iphone badhee kabaha waxyaabaha saacadaha waxyaabaha qof qiimeeya marka qofkan kale ee intaa haysan waxa uu noqonaya qanaacadiisa yaraanaysa waxaa yaraanaya waxyaabuu ku qanco noloshiisu nacaya marka qofku waxa fiican inuu haddii uu wax walli kartay haddii intuu qof aad raacdid falow karaysid qofka aad doonayso inaad noloshiisa kale ku noolaato maalin walba uu motivate ku noqdo ood leedahay ninkani marketingku ku wanaagsan yahay waxaan doonayaa inaan sidiisu kale maalin heer iyo dhaqaale iyo cilmi ahaanba ka gaadho marketingka la garay laakiin atlate qof caanaan ku xidhnaanaya fanaan ha noqdo ciyaartooy ha noqdo waan iskaga xidhnaanayaa waxaa laga yaabaa iminka badankeenu ma rabno inaan ciyaartooy noqono saasay ta haddana waxaa laga yaabaa inaan ku wada xidhanna ciyaartooyada waaweyn marka qofka aydan isku meel u socon ee atlateka ah ma jirto ayaan filayaa sabab aad ula socoto okay aan u imaana facebooka facebooka waa mada loogu talagalay in wax lagu gudbiyo waxa ugu badan ee la isdhexmariya waa afkaaro afkaaro qeyriina lagu siinayaa yacni tusaale iminka haddaan dadkan falowgareeyo iyo dadka friendiskayga ah bal aan eegna lojiga soomaalida waxa uu u badan yahay waxaan badanaa aan u badan nahay inaan qabiil ka hadalno maanta kolkaan aan qabiil waxba ka gelayn facebook samaysto ku darsada asxaab soomaaliya kolkay si atomaaticaaliya maalin walba qabiil baa hebel baa saana qabiilkan baa u daryaryahay qabiilkan maxay maxay maxay maxay aduu waduun marka dambe waxaan aaminayaa shaqsi ahaan inay jirto wax ka madax bannaan waxaan ahayn raganimada caqliga dadaalka aqoonta diinta cibaadada oo dadku ku kala sarreyn karaan inuu jiro oon kaasoo ah qabiil yaan aaminayaa marka kaba soo qaada haddii waxaan qabiilka ugu saleeyey afkaaro badan baa facebook la dhex mariya waxaa qabiilka ugu saleeyey waxaa weeyaan maanta haddii soomaalida loojiga u badan afkaaraha u badan ay isku haystaan waa qabiil haddaan maanta turki oo kale aan qof turki ahaan lahaa waxaan odhan lahaa maybe atheist baa lagaa dhigayaa qof aan la diidaa lagaa dhigaya waxaa lagaa dhigaya qof calmaaniya oo kala saaraya diinta iyo nolosha maxay maxay baan odhan lahaa laakiin maadaama soomaali nahay yaan tusaalaha u soo qaatay marka waxaa wanaagsan sideedaba baraha bulshada waxaa loogu talagalay in qofku wakhtiga uu firaaqada leh uu noloshiisa kale ka nasanayo inuu aas entertainment u isticmaalo ugu badnaan laba saacaba dhe maalintii innaga sa camal buu noo yahay waxaad moodaa qofku inuu labaatan saac ka badan bari bulsho isticmaalayo mar tigtog tegayo mar instagram tegayo mar uu tegayo facebook imanayo waxaad moodaa qofku inuun camal kaleba hayn noloshii kaleo dhan baad moodaa in dadkan laga soo xidhxidhay in lasoo koobay baad moodaa dadka laakiin adduunka waxaa loogu tartagala waa entertainment waa inuu qofkan qoyskiisa waqti la qaato waa inuu ehelkiisa waqti la qaato waa inuu wax akhriyo waa inuu cibaadaysto waa inuu waxbarto waa inuu shaqaysto wixii intaa kasoo bannaan baa loogu talagalay haddii aad fursad u heshid waa inuu nasto wixii intaa kasoo haray baa la rabaa inuu qofkani bare bulsho ku bixiyo mase aha inuu intaasoo kaleo dhan intuu soo dhaafo oo halkan u imaado inuu dad wax ka sheego inuu dad wax micno lahayn ka gudbiyo inuu wax ka faalloodo inuu waxuun aqoonu lahayn maanta dhan ka hadlo wax aan dan uu ku jirin reero iyo balaayo uun maanta dhan ka wada hadlo marka si guud waxaan jeclaan lahaa in baraha bulshada innagu wariyaal unbaan haysana ma haysano dad cilmiga soo gudbiya maanta waxay soomaali ugu baahi badantaha waa cilmiga waa in dadka la baro inay wax akhriyaan waa inay jiraan bejaj badanoo lagu soo gudbiya cilmiyada dhaqaalaha ganacsiga dhakhtarnimada caafimaadka geografiga waa inay jiraan dad badanoo wax ka qora diinta waa inay jiraan dad badanoo wax ka qora taariikhda waxaa loo baahan yahay in la helo content creators wax qora oo dadka wax u soo gudbiya oo wax akhriya oo wax ku fiican waxaad moodaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal bejiska ay soomaalidu leedahay inay yihiin wari war uun waa gebigooda dhanba warun bay soo gudbinayaan warkaasina yacni faa'iido uguma jirto xaggan baa la weeraraya xaggan baa saasa dadka attention seeking bay wada noqdeen wariyaal inay wada noqdaan baa la rabaa taasina maaha wax qurux badan oo bulshada keenaysa meel sare waxaan is leeyahay waxa ugu wanaagsanee maanta ah uu qofku ummaddiisa ku maalgashan karaa waa inuu naftiisa meel ka soo saaro wixii intaa ka soo hadhana uu bulshada faa'iidada waxa uu faa'iide ku qabo uu faa'iide bulshada waa uu la soo wadaaga haddii kalena uu ka aamuso ugu yaraan aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan rajaynayaa inuu waxuun idinka baxay mawduucan haddii ilaahay ka dhigo waxaan dib u bilaabi doonaa barnaamijkii codka daha podcast oon sanadadii u dambeeyey aan dhaha sanadkii u dambeeyey iyo sanadkii ka horreeyey haafkii u dambeeyeyba aanan wax podcast episooda soo saarin qaarkan soo saarayna ayna si fiican iigu hirgelin inaan wakhti badan ku bixiyo idhiidgarayntooda iyo inaan soo dhigo iyo inaan idinla soo sheergareeyo taasoo keentay in qaar badan oo diyaarsanayn ay ku jiraan kombyuutarkayga insha alla barnaamijkaas waxaan ku lafa guri doonaa waxyaabo badan oo isleeyahay yacni way qurux badnaan lahayd in la ogaadaa dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa waxaan rajaynayaa in wakhtigiina idiin qurux badnaado aad baad u mahadsantiin mar kale